سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباد كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم درسigeenani waa dersigii lixiyo labaatanaad ee suuratu lbaqara dersigeennani waxa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo afartanaad kana mid ah suuratu lbaqara aayaadkan dersigeennu waxay ka mid yihiin aayaadkii darsigii hore ee inoo soo taxnaa waxaynu ku soo guda jirnay in nimankii yahuud iyo nasaara bani israa'iil carruurtii nebi yacquub inay ku muransanaayeen kuna doodayeen in iyagu ay haystaan diintii nebiyullaahi ibraahiim inay iyagu yihiin kuwa xaqa ku taagan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu halkan ku caddaynayaa in wixii ay sheeganayeen aanay waxba ka jirin buu ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamayaa nebiyullaahi ibraahim inaanu yahuudi ahayn nasraanina ahayn buu ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamayaa qaala tacaala rabbi wuxuu leeyahy am taquuluuna ataquuluuna ma waxaad leedihiin bani israa'iil ina ibraahiima nebiyullaahi ibraahiim iyo wa ismaaciila nebiyullaahi ismaaciil iyo wa isxaaqa nebiyullaahi isxaaq iyo wa yacquuba nebiyullaahi yacquub iyo wal asbaada carruurtii nebi yacquub dhalay kaanuu waxay ahaayeen huudan yahuud aw nasaara amba nasaaro masaabaad leedin buli rabbi subxaanahu wa tacaala waxaad ku muransantihiin ee laydinka fujin kari laayey ma waxaad leedihin nebiyullaahi ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq iyo yacquub iyo carruurtii nebi yacquub ayaa kaanuu ahaa huudan yahuud aw nasaara amba nasaara buu leh rabbi subxaanahu wa tacaala rabbi wuxuu leeyahy quldha nebi allow a antum waarma idinka aya aclamu ogaansho badan am illaahu mise ilaahay idinkii alla kiine aqoon badan ma ilaahay baa xaqiiqada og mise idinkaa og buu leh rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay baa og ilaahay baa xaqiiqada og waxaad garanaysaan male waman adlamu yaa ka dulmi badan yaa ka gardarro badan cid ka dulmi falid badani ma jirto miman ruux katama qariyey shahaadatan marag amba makhraati cindahu agtiisa adoo min allah ilaahay xaggiisa ka aaday nimankan bani israa'iil waxay kutubtoodii ka akhriyeen oy xaqiiqa u og yihiin inuu nebi maxamed rasuul xaqa yahay inuu nebi maxamed isagu keligii diintii runtiiyo xaqiiqadayda nebiyullaahi ibraahim uu haysto markaa rabbi wuxuu leeyahy waman adlamu yaa ka gardarro badan minman ruux cid ka gardarro badani ma jirtee katama qariyey shahaadatan makhraati cindahu agtiisa ahaaday oo min allahi ilaahi xaggiisa ka aaday nin makhratigiiba haya oo kitaabkii uu akhriyaya uu sidaa dhigayo oo qariyey axadka ka dulmi falid badani waa aya buli rabbi subxaanahu wa tacaala ma jiro ilah wuxuu leeyahy war haddaad xaqa diidaan iyo haddii aad doontaan inaad makhraatiga aastaanba wama allaahu ilaah ma aha bikaafilin mid moog oon la socon camaa kii tacmaluuna aad samaynaysaan rabbi wuxuu leeyahy tilka taas taa hore eed ku muransantihiin ibraahiim iyo isxaaq iyo yacquub ummatun ummad weye mar labaad baa la soo ceshay aayadda iyadiioo la adkaynayo jiskii koowaadna uu ku dhammaanayo weliba ee qur'aanka kariimka rabbi wuxuu leeyahy tilka taasi ummatun ummad weeye qad khalad tagtay laha waxay leedahay maa kasabad waxay shaqaysatay walakum idinna waxaad leediin maa kasabtum waxaad shaqaysateen walaa tus'aluun la idinna weydiin maayo camaa kii kaanu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya wuxuu rabbi tilmaamayaa nebi ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq maxaa nebiyullaahi ibraahim ismaaciilna isagaa dhalay isxaaqna isagaa dhalay isxaaq baa wuxuu sii dhalay yacquub waa ambiyo iswada dhalay weeyi asbaadna waa carruurtii nebi yacquub oo uu ka hormood yahay nebiyullaahi yuusuf oo isna nebiya marka ilah wuxuu leeyay intanoo dhani ma waa yahuudiya nasaaraad leediin ilah wuxuu leeyahy subxaana war ma idinkaa xaqiiqada og mise allah og xaqiiqada allah og weeye ilaahina subxaana wa tacaala waa kii ku beeniyee lahaa yahuudiyaddan iyo nasaariyaddan aad sheeganaysaan nebi ibraahimba way ka dambaysad wamaa unsilat altawraatu waalinjiilu ilaa min bacdi injiil iyo towraadba kutubtan aad sheeganaysaanba nebi ibraahim dabadi baa la soo dejiyey maxaanay ku yimaadeen yahuudiya nasaaradu waxayaan nebiyullaahi ciise markii uu soo baxay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala u waxyooday unbay laba u kala jabeen qola nebi ciise unbay u gargaareen nasaaray noqdeen qolana nebi ciise unbay diideen markaa unbay yahuud noqdeen oo nebi ciise ku gacmo saydheen marka ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyihi siduu aayad kale ku tilmaamayey wamaa kaana ibraahiimu yahuudiyan nebi ibraahim yahuudi ma aha walaa nasraaniyan nasraanina ma aha walaakin kaana xaniifan muslima waxa waa axad toosan ilaahay towxiidkiisa ku toosan waxaanu ahaa axad muslim ah oo ilaahay subxaanah wa tacaala u hoggaansan ilahay subxaanah wa tacaala markuu intaa tilmaamay waxay aayaddaasi soo gebagabaysay tilka ummatun qad khalad laha maa kasabat walakum maa kasabtum walaa tus'aluuna camaa kaanuu yacmaluun qisaskii faraha badnaa cibarkii iyo ciddadii faraha badnaa ee nimankii bani israa'iil ayay soo gebagabaysay waxaynu bilowgii soo tilmaannay ilaa aayadda boqol iyo laba iyo afartanaad aan ka gaadhayno inaan ku jiri doono nimankii bani israa'iil qisaskooda halkaa aayaddaa ujisku ku dhammaaday ayaa waxaa markaasi ku dhammaaday suuraddani aayaadkii faraha badnaa ee xidhiidhsanaa ay kaga warramaysay nimankii bani israa'iil ilaahi subxaanah wa tacaala halkan wuxuu ku bilaabayaa arrin kale oo cusub arrintani maxay tahay nimankii yahuud iyo nasaara waxay sheegteen saynu soo aragnay ibraahim iyo ambiyadiiba inay yahuud iyo nasaaro ahaayeen qibladooduna ay halkee ahayd baytulmaqdes inay ahayd oy u tukan jireen haddaba rasuulkeenna salawaatullaahi wasalaamu caleyh bilowgii markii uu soo hijrooday ee uu yimid magaaladii madiina wuxuu u tukan jiray baytulmaqdes intii uu maka joogay wuu tukanayey laakiin wuxuu u tukanayey intuu xagga kacbada ka maro ayuu baytulmaqdes u tukanayey kacbadiina wuu isku toosiyey baytulmaqdisna wuu qaabilay laakiin rasuulku markii uu madiine yimid ayaa waxay noqotay laba jihoon islahayn halkay kacbadii noqotay koonfur ayaa nebigu wuxuu noqday axad waqooyi jooga waxa markaasi ay noqotay qibladii kale ee baytulmaqdesna waqooyi bay noqotay markaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu qaabilay qibladii ilaahay uu amray oo baytulmaqdesa ayuu u tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu rasuulkiisa amray inuu u tukado kacbada inuu u tukado oo qiblada muslimiintu maanta laga bilaabo ay noqoto kacbada ay noqoto dhowr arrin dhowrkaba horta gurigii koowaad ee ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa loo dhisaa kacbadu hayna awala beytin wudica linnaas gurigii koowaad ee ilaahay inay dadku ku caabudaan loo aasaaso kacbadu ahaa qibladii koowaadna isagay ahayd ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu amray inuu halkan u jeesto waa goorma waa markii nebigu sideed lix iyo toban bilood amaba toddoba iyo toban bilood uu baytulmaqdes u tukanaya ka bacdi ayaa layidhi nebi allow u tuko qibladaada waxaan ka dhignay kacbadan ka dhignay maaha baytulquds quds maaha ee u tuko kacbada u tuko haddaba waxaad qaabilaysaa baa laidhi kacbada rasuulku salawaatullaahi wasalaamu caleyh wuu jeclaa qibladii nebiyullaahi ibraahim oo kacbada ahayd wuu jeclaa gurigii koowaad inuu xaggiisa u jeesto ilaahay jacayladii u jeclaa buu ogaa laakiin ilaahay buu amarka sugayey amarka rabbina wuu qaadanayey amarkii baa yimid laakiin nimankii gaaladu buuq bay sameeyeen waxaa dhan nebi maxamed wuuba iska ciyaarayaa nin waxayaba maaha diinba kuma sugna kolba waxa weyaan dhinac buu u jeedsanaya shalay baytulmaqdis buu u tukanayey maantana kacbaduu u tukaday beri toolana waxa weeyaan ninkani reeri- reerkoodii iyo ehelkiisiibuu xaggiibuu naftiisu jeclaysatay berina waxbaynu arki doonaa bay yahuudi ku dareen isagoo diintii tolkii iskaga laabmay ilaahay subxaana wa tacaala arrintaa buu ku radiyayaa qaala tacaala rabbi wuxuu leeyahy sayaquulu waxay odhan assufahaa'u kuwa maangaabyaalka ah een garaadka ku filan lahayn ee minannaasi dadka ka midii maa wallaahu maxaa ka jeediyey can qiblatihim qibladoodii allatii tii kaanuu ay ahaayeen calayha iyada sayaquulu waxay odhan assufahaa'u kuwa maangaabyadaee caqliga gaaban ee minannaasi dadka ka mida amba aadamuhu maa wallaahu maxaa ka jeediyey can qiblatihim qibladoodii iyo halkii ay u tukanayeen maxaa ka duwey baytulmaqdis maxaa ka duwey allatii tii kaanu ay ahaayeen calayha iyada kuwa u tukada qul waxaa tira nebi allow arrinku ma aha dhul loo jeesto laakiin xaqiiqadu waxay tahay ilaahay amarkiisa in la raaco qul dheh lilaahi ilaah keligiiba iska leh almashriqu cadceed ka soo bax iyo walmaqribu cadceed ka dhac bari iyo galbeedba ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa iska leh haddii loo jeesto baytulmaqdes iyo haddii loo jeesto kacbada labadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iskale rabbi wuxuu leey yahdi ilaah wuxuu ku hagaajin ou ku toosin uu ku hanuunin man axadkii yashaa uu doono ilaa siraatin jid jidkaasoo mustaqiim toosan ilaahay axadkii uu doono ayuu waddada hagaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku toosinayaa rabbi markuu intaa tilmaamay waxau rabbi tilmaamayaa ummaddan nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyo ummaddani qiimiga ay leedahay buu ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamaya inay tahay ummad ummadahoo dhanba ku marakici ilaahina uu darajadaa siiyey nebigeennuna calayhi afdalu salaatu wa atamu tasliim isagoo arrintaa inoo tilmaamaya waxau rasuulku waxaa maalinta qiyaame loo yeedhi doonaa nebiyullaahi nuux markaasaa nebiyullaahi nuux ilaah markuu u yeedho ayuu leeyay labey wasacday yaa rabbi ilaah waa ekan waan ku ajiibay rabbi wuxuu nee nuuxow hal ballaqta miyaad xaqii dadka gaadhsiisay fa yaquulu nacam wuxuu leeyahy haa rabbow dadkii xaqan gaadhsiiyey fa yuqaal liummati ummaddii nebi nuux baa lagu odhan ee ifkii isku soo cadibeen hal ballaqakum miyuu nebi nuux maalinna wax idin soo gaadhsiiyey waa nebigii sagaal boqol iyo konton sannadood ka dhex dhawaaqayey fa yaquuluun waxay odhanayaan maa ja'anaa min nadiir wax noo digaba habay yaraatee mabaanaan arag fa yaquul ilaahay baa odhan doona man yashhad laka yaa kuu maraga nebi nuuxow inaad xaqii gaadhsiisood gudatay yaa kuu maraga wuxuu leeyahay muxammadun wa ummatu rabbow nebi maxamed iyo ummaddiisa ayaa ii maraga markaasay mara kici ilahay wuxuu tilmaamayaa ummaddani qiimigay leedahay inay ummadahoo dhan ugu fadli badantay inay ku marag furi markaasaa ummadihii baa dacwiy waxay odhan doonaan xaggay nagaga marag fureen ismabaanaan arag waxay leeyiin rabbow waxaan ku marag furnay adaa noo warramay qur'aankaagii baad noogu sheegtay wixii adigu aad noo sheegtay ayaannu ku marag furaynaa markaasaa la leeyahy idinkan ayaa idiin maraga annagana waxaa noo maraga rasuulka iyaga maxameda salawaatullaahi wasalaamu caleyh markaa rabbi wuxuu leey wakadaalika sidaa ayaannu jecelnaa wakadaalika sidaa aannu islaamnimo ugu hanuuninay axadkii aan jeclaanay ayaannu jecelnaakum idinkana idinka yeelnay ummatan ummad koox wasadan khayr badan lafdigan wasad waa dhexdhexaad waa khayr badni waana kii axaadiistii rasuulka ka mid ahayd umuur waxaa ugu khayr badan awsaduhaa teeda dhexdhexda ah marka haddaba ilaahi subxaana wa tacala wuxuu leey wakadaalika sidaan islaamnimo ugu hanuuninay axadkii aan doonno ayaannu jecelnaakum idinka yeelnay ummatan ummad wasadan caqli badan khayr badan qiimi badan buli rabbi subxaanahu wa tacaala waxaannu saa u yeelnay waa litakuunuu inaad ahaataan shuhadaa'a kuwa ku marag fura cala naasi dadka oo rusushoodii u makhraati fura wayakuuna inuu noqdana arasuulu rasuulkuna calaykum korkiina shahiidan mid idinku marag fura buu leh rabbi subxaanahu wa tacaala si idinkuna ummadaha ad ugu marag furtaan idinkana rasuulkiina uu idinku marag furo ayadan bal in yar aynu markaasi isdul taagno oon iftiiminno ummadani waa shuhadaa layidhi dadkay ku marag furi waxaa la yidhi waa ummatan wasada ummad dhexdhexada weeye caqli badan ummaddani waa ummatulwasad waxay ummatulwasad ku tahay fi tasawur waalictiqaad waxay arkayso iyo waxay rumaysanayso wasad bay ku tahay waxay aaminsan tahay jidh iyo ruux inay jiraan labadiiba jidhkuna inuu leeyahay raashin uu leeyahay ruuxduna inay raashin laaday waa ummad tasawurkeeda iyo ictiqaadkeeda uu wasadiyey bini aadmigan bay u arkay inuu ka kooban yahay labada qaybood waa umma wasad ku ah fi tafkiiri washucuur fikirkeeda iyo shucuurkeeda ayay wasad ku tahay fikirkeedu ma aha mid jaamida ma aha oo xidhxidhan oo aan tajribada iyo macrifada iyo aqoonta aqbalayn ma aha mana aha mid wax kastoo iska cabaado iska qayliya ama mid kastaba wuxuu sameeyo iska raacaya oo dameere dhaan raacdeena ma aha waa ummad tafkiir leh waa ummad shucuur leh shucuurkeedu wuxuu ku tusayaa markaasi wuxuu ku tusayaa markaasi waa xaqiiqadaba markaasi qofka uu muminka ama bini aadmiga uu leeyahy sababtu waa maxay qofka muminka ah shucuurkiisu waxa weeye amba xaqiiqadiisu waa taalat almumin muminka yani xaq buu rabaa xaqiiquu rabaa waa baadidiisa meel alyaale meeshii ka helaba wuu aqbalayaa wuuna qaadanayaa waxaana markaasi ummadani tasawurkeedu waa ummad wasada ma aha mid qallafsan oon macrifo iyo waxba toona oga aqbalayn tafkiirkeedu waa mid munfatixo oo furan ma aha mid nolosha uga tegaya mashaacirta iyo damaa'irtoo qura ma aha mid uga tegayana waxa weeye ummadda yacni inay ku jirto tashriica iyo ta'diibka maaha karbaajid sawd maaha shaabugna maaha damiirna maaha waxaa lahaa qofkaas caqligiisa waxa ka celiyo ama waxaa kale oo la yidhahdaa qofkaa ha laga qabto ha la edbiyo islaamku waa ummad waa ummad tafkiirkeeda iyo shucuurkeedu labadaba uu yahay wasad uu yahay weeye islaamku tandiimkiisa iyo tansiiqaba waa wasad weeye se wuxuu nidaaminayso siduu wax iskugu xidhaayo siduu islaamku wax u samaynayo waa tandiimkiisa iyo tansiiqiisu waxa weeye waa mid wasada islaamka waxaa odhan karnaa waa ummatulwasada hale waa ummad wasad ku ah xagga isku xidhnaanta iyo cilaaqaadka waxay ku tahay markaas qofka fardinimadiisii iyo shakhsiyaddiisii iyo bulshadii labadiibaa laysku milaya lama doonaya inuu qofku markaasi noqdo inuu midna midka kale uu wixiisii qaato ilaahay shakhsiyaddiina waxbuu u yeelay jamaacadiina waxbuu u yeelay miisaan buu ka dhexaysiiyey goormay kala awoodooyiin goormay kala horeeyaan ilaahay subxaana wa tacaala wasad buu ka dhigay ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan wuxuu ka dhigay wasad filmakaan halkay degantuu ka soo saaray ayaa wasada waa xundhurtii dhulka maka ayuu ilaahi subxaana wa tacaala ka bilaabay marka ilaahi subxaana wa tacala ummadda wuxuu ka dhigay wasadan litakuuna shuhadaan cala annaas dadka si aad ugu marag furtaan baa aad ugu makhraati kacdaan maxaa lagu makhraati kaci xad cumar ibnu khadaab ayaa maalin maalmaha ka mida waxaa la soo mariyey janaasa meyd markuu meydkii soo agmaray ayaa dadkiiba ammaanay nin fiican buu ahaa eelu jannu ahaa kan buu ahaa wuxuu ihi cumar wajabad way u waajibtuu yidhi markaasaa nin kalaa soo mar meydkiisii la soo mariyey ninkii baa ihi kan miyaa dhulka iyo addoomuhuba khatiyaan bay ka joogeen mid dhib badan oo caynkan oo caynkan u ahaa markaasuu cumar yidhi wajabad way u waajibtay dadkii way ku soo jeesteen waxay dhaheen maa wajabad ya amiira almu'miniin maxaa u waajibay yidhahen amiira almu'miniinow wuxuu yidhi anigu waxba kala ma odhan buu ihi wixii aan nebiga ka maqlay un baan idhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh nebigu wuxuu ihi muslimkii ay u marag furaan afar oy khayr ugu marag furaan ilaahay jannaduu gelin doonaa afar muslimiin oo iimaan leh kii ay markaas yidhahdeen aanu nihi yaa rasuulallah saddexna jannadu ilaahay gelin labana jannadu ilaahay gelin laakiin cumar wuxuu yihi mid maanaan weydiin nebiga caleyhi salaatu wasalaam hadduu mid u marag furana maanaan weydiin markaa rabbi subxaana wa tacala wuxuu leeyahy subxaana ilahay wuxuu idinka dhigay shuhadaa cala annaas wamaa jacalnaa maanaan yeelin alqiblata qibladii allatii tii kunta aad ahaan jirtay calayha korkeeda nebi allow ilaa linaclama inaan og dadka tusinno maahe ilaahay ilaa linaclama inaan ogaano ilaahay wuu ogyahay xaqiiqada laakiin innagaa layna tusaya rabbi wuxuu leeyahy subxaana wamaa jacalnaa maanaan yeelin alqiblata qiblada allatii tii kunta aad ahaan jirtay calayha korkeeda ilaa oo beytulmaqdesa jeedistan aan kaa jeedinay iyo ku tukashadaad u tukanaysay ilaa linaclama inaan ogeysiino man dadka inaanu ogeysiino oon barno yatabicu rasuula rasuulka raacaya minman mid inaan dadka ka barno yanqalibu u laamaya calaa caqibahi cirbihiisi iyo gaalnimo rabbi wuxuu leeyahy wain kaanad waxay ahaatay lakabiiratan mid weyn wain kaanad waxay ahaatay lakabiiratan mid weyn jeesashada loo jeestay bayin kacbadu wax weyn bay noqotay ilaa cala aladiina kuwii dushoodu oonay ku cuslayn mooye hada allah ilaah uu hanuuniyey wamaa kaana allaahu alla ma ahaanin liyudiica axad luminaya iimaanakum rumayntiina iyo salaadiinna ina allaha allah binnaasin dadka la ra'uufu raxiim alla u dabacsanaan badan oo u naxariis badan weeye wabillahi towfiiq wsala allah wasalam calaa sayidina maxamed wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu